haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kunti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka baarlamaanka soomaaliya ee toddobaadkan codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya maxamed xuseen roble kaas oo toddobiyo tobankii bishan sebtembar uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo laba boqol shan iyo toban xildhibaan oo ka qayb galay fadhiga lagu ansixinayay ra-iisul wasaare roble ayaa dhammaantood isku raacay in la ansixiyo ra-iisul wasaaraha islamar ahaantaasina ay aydeen inuu qabto hawshii uu u igmaday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ka midka tahay inuu waddanka marxaladda kala guurka ka gudbiyo qabto doorasho islamar ahaantaasina ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada ra-iisul wasaare roble oo hadal ka jeediyey fadhigii baarlamaanka ayaa sheegay mudanayaal imarweyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa lix dib u egista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen roble oo toddobaadkan ay xubnaha baarlamaanka soomaaliya codka kalsoonida siiyeen ra-iisul wasaaraha ayaa hadda ku guda jira wadatashiya la sheegay inuu kusoo dhisayo xukuumad cusub arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ay xubnaha baarlamaanka soomaaliya fadhi sharci ahaanshihiisa ah lagu murmay ay codka kalsoonida sheegeen inay ugala laabteen shan iyo labaatankii bishii julaay ee sanadkan markaas oo maalin kadib ra-iisul wasaaruhu intuu shir jaraayad qabtay sheegay inuu iscasilay islamar ahaantaasina uu u tanaasulay danta dalka iyadoo meelo badan oo ka mid ah soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ay kusoo badanayeen falalka la xidhiira kufsiga ayaa maamulka galmudug waxa uu shaaca ka qaaday waxaa la marsiin doono qofka lagu helo arrimo kufsi la xidhiira wasaaradda diinta iyo aqaafta galmudug gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi macalin cabdirasaaq cabdiraxmaan sheekh nuur ayaa v o da toddobaadkan sharaxaad ka siiyey waxaa maamulkiisa uga qorshaysan arrimaha la xidhiira kufsiga ee deegaanada galmudug ka dhaca
wasaaradda waxaa u diyaarsan arrimahaas in xukunkooda la marsiiyo waxaa weeye kufsigu wuxuu manaa wuxuu ka kooban yahay mar waa zino marna waa qatli marna waa xuquuqdii insaanka lagu cayaaro weeye zinada sharcigeeda ilaah baa caddeeyey hadduu qofku zinada uu yahay qof nikaax xalaala soo maray oo zino kadib marsho xukumkiisu dhagax baa lagu dilaya rajmi waa xukumaya hadduu zinada hadda bilaabayna waxaa weeye boqol jadalu leeyahay insha allah xukunkaas ayaa shareecadda u taalla xagga zinada qatliga gabadheerta intuu kubsaday misna uu dilay waa qatlu man yaqtul muuminan mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaab cadiib qofkii mu'min dilay asagoo u qasdahaya jazihiisu waa jahannama ilaahay waa u caraysan yahay waa lacnay waxaa weeye cadaab weyn oo u diyaarsanna waxaa weeye xuquuqda bini aadamka horta lagu cayaarana ayana waxaa weeye waxay leedahay nidaam insha allah baa loo dejinhayaa iyo arrimo lagu xakameeyo arrintaas marka waan ka digaynaa kufsiga waan ka digaynaa arrintaasi mamnuuc weeye shareecadda islaamku ma qabto dhaqanka suuban ma qabo waa arrin aad looga xumaado weeye waxaana leenahay arrintaas halaga waantoobo insha allahu arrimo badan iyo dadaalba maan samayn doonaa haddii ilaa qadaro oo wasaaradda soo bandhigaysaa biidnillahi kariim kaasi waxa uu ah wasiirka diinta iyo awqaafta ee galmudug macalin cabdirasaaq cabdiraxmaan sheekh nuur oo toddobaadkan v o da la hadlay war-saxaafadeed ay soo saareen ururka caafimaadka adduunka w h o iyo sanduuqa qaramada midoobey carruurta unisef ayaa waalidiinta iyo daryeelayaasha carruurta ee ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku dhiirigeliyey inay hubiyaan in dhammaan carruurta ay da-dooda ka yar tahay shan sano laga tallaalo cudurka dabaysha inta uu socdo ololaha tallaal oo guri walba lagu booqanayo kaasoo bilowday axaddii aynu kasoo gudbnay labada hay-adood ayaa waxay sheegeen in dadaalada lagu tallaalayo carruurta ay ka hortegi doonaan in cudurka uu mar kale ka dilaaco gudaha soomaaliya waxaana carruurta ay ka ilaalin doonaan bay yidhaahdeen cudurro dilaa si ay u badbaadaan islamar ahaantaasina ay u bulalaan toddobaadkanna saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka xun yihiin in hanaanka doorasho ee ay isku raaceen hogaamiyeyaasha soomaalidu uu ka hooseeyo yoolkii soomaaliyeed ee ahaa in la qabto doorasho qof iyo coda war ay dhinacyadu soo saaranaya waxa ay ku yidhaahdeen saaxiibadu waxay iyagoo ka xun ay arkayaan in hanaanka la shaaciyey uu ka hooseeyo yoorkii soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayey ee ahaa codbixin toosa oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareegan doorasho saaxiibadu waxa ay ku baaqayaan bay yidhaahdeen in geedi socodka doorashada ee laba kun iyo labaatan iyo laba kun kow iyo labaatan uu noqdo mid xor ah xalaal ah dahfuran oo loo dhan yahay waxay dhinac kale ay soo dhoweeyeen khariirada tubta ee ay la socdaan bartilmaameedyo qayaxan oo ay ku heshiiyeen madaxda siyaasadda soomaaliya si loo xaqiijiyo horumar dimuqraadiyadeed oo dhab ah la taaban karayo horena loogu sii socdo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal waa nageenaa